walaac fara badan ayaa hogaamiyaasha gobolkan ay ka muujinayaan tira dhalinyaro gobolkani kusoo badanayso isticmaalaya muqaadaraadka iyo weliba dhanka amnigana saameyn ku yeelatay wasiirka gaashaandhigga dalkani kenya mudane aadane bare ducaale ayaa waxa uu sheegay inaysan suurtagal noqon karin magaaladani ay ka jiraan goobo lagu khamreeyo laguna ciyaaro dhaansiga taasoo uu sheegay in tillaabo rasmi ay ka qaadi doonto dowladda halisna dhanka amniga haatan ay geliyeen tirada dhalinyarada halkaasi ka soo baxo mukhaadaraadka wuxuu keenay wiilasha markay waxaan cunaan iyo gabdhaha waxaa keenay wiilashi inay gabdhaheenna kufsadaan marka waxaan ila hadlahaa si nin wasiir oo weliba security ah inta hadda fadhida hay maqasho inta ay fadhinina muuqaalkayga ha dhegaystaan hadduu jiro wiilkaana iyo gabadhaana oo mukhaadaraad iyo wax diintan ay ogoleyn ka shaqaynaayo maanta arrinka ha ka baxan waalid kastaa ilmihiisa wuxuu soo koryaa inay diinta bartaan inay baari noqdaan inay maalinta ay tii allah ku toosto ay u soo duceeyaan ma dambisa ma hor kolla waad arkan aniga waxaan la dagaalsanaa saddex sanaa baha la yidhahdaa shiisha shiisha waxaa loola dagaalsanaa waxay noqotay draagii soomaalida iyo muslimiinta ay u badnaayeen neerada maartay dhada minaan qabanay gabdho xijaab qaban baa loorigi biliisa la saaraya xildhibaanka degmada gaarisa laga soo doorta mudane deeqe barrow ayaa waxa uu sheegay in tobanka sane soo socda gaarisa ay noqon doonto mid gacanta u geli doonta dad kaloo waxa ugu yeeray wuxuuna sheegay in culammada looga baahan yahay in dowladda gaarisa county culays ku saaraan in albaabada laisugu dhufto baararka waaweyn ee khamriga lagu cabo aan go-aan gaarno haddaan nahay soomaali war hoteelka cuntadan waxay noo karinaya annaga ma aha war waxay guryihii hoteelaha ka shaqeynaya annaga wiilasheenni ma aha waa waxay guryihii dhisaya annaga ma aha haddii ninka iska dhaadhiciya shaqa xafiis baa kelibaana deeqi anigu aan garan lahay baahidaas sayto haddaan kabi weyno haddaan nahay soomaali ummad muslim aaneh baahidaa haddaan kabi weyno oo ilmaheenna iyo dhalinteenna ee gacanteen shaqa noo qaban waayaan ogaada wadankan si kaleu isku bedeli gaaris maxaa jirta waqti aan hal baar aan ku yaalin maantana waa aragteen gaaris margi lala yaabi jiray nin soomaali oo qamre cabi lala yaabi jiray maanta yaabkaa ma jiro caadi bay noo noqonaysaa bangi la dhuuqo iyo drags oo isku daro soomaali maanta magaaladan wax oga badan ma leh bahalka holoo shiishaa la dhihi isagana imaade oo la dhuuqi oo ummadii mashquuliye marka waxaan rabnaa culammada dadaalka way sameeyeen tafadal ummad haddaan nahay inaan aan mission yeelano aan kala jihaadno bahalaan dragskan iyo waxanayto ka socda wadanka gaaladiiba hadda waxa uu sheegay mudane deeq in xaaladda haatan dhalinyarada gobolkan ay ku sugan yihiin ay tahay mid khalkhal fara badan dhanka amniga gelin karto tiradii ugu faraha badan ee dhalinyaraana a haatan ay noqonayaan kuwa ka sii baxaya khadkii loogu talagalay ummadda islaamka ee meeshan joogtaa dhalintii waxay ku dhaqaaqday frustration ha iska aado ilmihii wax kale ha iska dhaadhiciyaan wax kala laakiin aas-aaskeeda maxay waxaa waayey ummad annaga aanay ahaynba nagu soo biirtay oo haddana naga badnaanaysa sida hadda aan arko dhaqankeynay bedelayin diinteynay bedelayin nidaamkeynay bedelayin maxaana keena waxaasayto gaaris inta baar ee ka furan ma melin kartid magaalo soomaali ma dhihi kartid magaalo muslim ma dhihi kartid maxaa keena baahi annaga aan aan hayso yaan damcnay inuu dad kale uu naga uu naga bixiyo baahi annagana haysato oo magaaladan haysato yaan damcnay dad kale inuu maarata uu naga bixiyo maxaa ka mid ah waa shaqada gacanta ee ilmihii qaban dhalinta qaban lahayn shaqadii baan daaynay marka waxay noqotay inay dad kale uu noo imaado maalin hore nin baan la hadlayay yar kuwan nimankan sancada bara muxuu yii nin baa u yiri war sanca waan bartee aabihii bare lacagta iga bixiya hata iyo aaminsan inaan aan guri sitimer gelin karin muxuu aaminsan yahay ninkaa gaalka kale inuu gelin karo sitimerka asagaana igeeyey college baan tagay asagaa lacagta bixiyey aniga hata anigana hata ma ima aaminsano inaan gurigan iga dhaaf guriga iga gubi laamaha amniga ee dalkani kenya ayaa salka u saaro sugad la-aanta ammaanka dalkani kenya muqaadaraadka qeybaha kala duwan ee dalkani kenya ee kusii fidayo qeybo kala duwan oo dalkani kenya haatani waxaa laga ciribtirayaa muqaadaraadka halka gobolka waqooyiga bari dalka kenyana haatani dad fara badan oo gobolada kale dalkani kenya ee kasoo qulqulaya culeys dhanka amniga ka saaran gobolada kale dalkani kenya gaar ahaan gobolada dhexe ee qoomiyada dowladda ugu faraha badan ee dalkani kenya ay ku nool yihiin haatane laga sii mamnuucaya marba marka kasii dambeysa cabitaanka khamriga iyo heshiishadda xashiishka iyo waxyaalaha kale maanka dooriyo maxamed farax shire v o a garisa